kulan ay isugu yimaadeen bulshada iyo maamulka degmada cadakibir ee gobolka galgaduud ayaa looga hadlay dhismaha iyo dhammaystirka isbitaalka guud ee degmada cadakibir kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa ganacsatada degmada cadakibir waxgaradka maamulka degmada odayaal dhaqameed iyo ururada bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee degmada cadakibir gudoomiyaha degmada cadakibir daahir daa-uud ogaas iyo odayaasha degmada ayaa baaq u diray maamulka galmudug iyo sidoo kale cid kasta oo gacan ka geysan karta dhismaha iyo dhammaystirka isbitaalka guud ee degmada cadakibir dhismaha isbitaalka oo halkan aad indhihiina ku aragtaan meesha uu maraayo oo qaybtii koowaad ee daydka la dhisay qaybaha hore waa qaybihii ugu muhiimsanaa runtii cidda aan hadda u xil saarnay dhisaanna waa guddiga guddigana dadka aanu u xil saarnay inay wax ka soo qaadaan waa dadka ilaahay wax siiya guud ahaan gaar ahaan dadka deegaanka ka soo jeeda marka hore waxaan rabnaa in qof kasta ee deegaankan ka soo jeeda ee guddigan ay kulmaan inuu la fududeeyo sidii dhismahaas isbitaalka ay gacan uga geysan lahaayeen guud ahaanna ummadda ilaahay wax siiyey sidaasoo kale ayaanu rabnaa inaan ka codsanno waxaan rabaa si gaara inaan ula hadlo dowladda labada heer dowladeed dowladda federaalka iyo galmudug runtii dadka wixii ay halganka ugu jireen ama ay maxaa la yidhaahdaa dowladnimada ay u raadinayeen ama dowlad jacaylku uga muuqday waxay ahayd inay helaan adeeg annaga haddii aanu nahay wakiiladii deegaanka dowladda u qaabilsanaa su-aalaana la weydiinaya waxay naawo adeegii iyo serviskii dowladdu dadka ay ugu tala gashay jawaab dowladeedna waanu bixi weynay taas ayaa keentay inaan dadka ku dhex laabanno waxaanu doonaynaa inaanu u kaalmaynaan isbitaalkaas haata kahor meeshu isbitaal ma lahayn dad badan oo siban joogana waaynu nahay meeshuna dadkuna waa tabar yar yahay waxaan idinka codsanaynaa inaad meeshaas nugu kaalmaydaan waa deegaan weyn oo ilaa shan kun oo xaafood iyo shan kun oo qos camal ay degan tahay oo aan lahayn wax isbitaala waxaa ka jirta baahi aad iyo aad u weyn oo gabadhii umusha loo qaado in ka badan toddobaatan kilomitr dhul jira oo raf iyo bacaad iyo dhagax intaba iskugu jira baahidaasaana danqiday maadaama aan kasoo jeedno deegaanka waxaan marka dadka aan ka codsayna si lamid dadka deegaanka kasoo jeedo kale inay baahida nala arkaan maanta qofti waayeelo sonkorta ku kaco ama dhiig ku kaco dhiikar ku kaco meel cirbad looga dura ma laha qofkii dhaawacma oo geed yar xagto meel cirbad dhigshin looga dhifta ma laha waxaa marka bulshada soomaaliyeed iyo maaragtay ummadda islaamkaaba aan ka codsayna in arrintaas nagala qaadaan